إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها إلaahay baa سubحaanaه وataعaalى mahad iska leh noo suurtageliyey inaan halkan isugu nimaadno casharkiina meesha aan kasii wadano in shaء الlahu taعaalى yaعni waxaan kusoo jiray xayaaةu صaxaabaةi rasuuli الlah صaxaabadii rasuulka alxamdu lilah yani ilaahay wuxuu noo fududeeyey dhowr saxaabi inaan soo qaadano saxaabi walbana saan u sheegnay duruus tiro badan ayaa laga baran karaa yani maaragtay isagaana noogu filan runtii inaan ku dayano duruusna ka qaadano yani maaragtay saxaabada rasuulkana nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa tarbiyeeyey waa jiilkii maaragtay nebiga la kowsaday maaragtay la joogay qur-aanka markuu soo degaayay joogay yani maaragtay iyagaa runtii cilmiga cilmiga iyo akhlaaqda iyo cibaadada iyo dhinac walbaba iyagaa nooga horeeya marka sidaa daraaddeed yani inaan ku dayano waa lagama maarmaan in sha allahu tacaala maanta caawa waxaan ka hadlaynaa yani saxaabiga jaliilka oo la yaqaano oo caanka yani saxaabigaas waxaa waaye xamsa ibna cabdimualib xamsa ibna cabdimualib oo ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam adeerkiis yani maaragta waxaan shaki ku jiran qaraabada nebiga inaan ka jeclaano qaraabadeena yani maaragta walidalika sidaasu wuxuu dhihi jiray cumar ibn khadaab amiir lmu'miniin yani wuxuu dhihi jiray qaraabadeeda qaraabada nebiga ayaan ka jeclaa buu yihi sidaas daraaddeed buu maaragta markuu dadka wax siinayo ugu badin jiray qaraabada nebiga calayhi salaatu wasalaam yani xamsa ibna cabdimualib waa nebiga adeerkiis aabihiis la dhashay yani cabdullaahi ibna cabdimualib iyo xamsa ibna cabdimualib iyo cabaas ibna cabdimualib intuba waxa waaye waa walaalo yani maaragta nebiga adeeradiis xamse waa soo islaamay cabaasna waa soo islaamay labadaas baa soo islaamay sida macruufka yani maaragtay adeero badan buu lahaa adeeradiis waxaa kamid aha abu aalib oo runtii aan soo islaamin oo gaalnimo ku dhintay laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam aada u difaaca yani maaragtay oo mawaaqif wanaagsan lahaa runtii yani maaragtay waxaa kaloo nabiga adeeradiis ka mid ah abulahab oo isaguna gaalnimo ku dhintay ilaahay subxaana wa tacaalana qur-aankiisa lagu sheegay abulahab cabdulcuza baa la yidhahdaa magaciisa cabdulcuza laakiin ereygaas ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka abilahab baa layihi tabat yadaa abilahab cabdulcuza lama isticmaalin ilaahay subxaana wa tacala maxaa yeele waa addoonkii cuza sanamka cuze la yidhaahdo addoonkiisi yani oo magac aada u foolxun waaye marka abulahabna wuxuu ahaa adeerkiis nabiga adeerkiis laakiin abulahab iyo abuaalib waxay u kala duwan yihiin iyagoo laba gaal isla ah abuaalib yani nebiga ayuu difaacay isgarab taagay runtii waa nebiguu soo koriyey abulahabna yani waxa waaye aada buu nabiga u dhibay colaad buu u muujiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam buu dabageli jiray wuxuu dhihi jiray anaa adeero a yani maaragtay ha dhegaysanina waxba ha ka dhegaysanina abulahab iyo haweentiisii arwa yani waxay ahaayeen dad aada iyo aada u shar badan yani maaragtay iyagana waxa waaye naar buu geli doonaa yani maaragtay abulahab yani ilaahay baa sheegay subxaana watacaala sayasla naara data lahab wuxuu abulahab geli doonaa naar holac u saaxiiba ayuu geli doonaa yani ilaahay subxaana watacaala ayaa noo sheegay yani maaragtay marka nabiga alayhi salaatu wasalaam dabcan adeeradiis inay soo islaamaan aad buu u jeclaa yani maaragtay aad buu u jeclaa walidalika abu alib ilaa akhiru laxda nabigu waa ku dadaalay maaragta yaa cami qul laa ilaha ila allah adeerow kelimadaas dhe yani maaragta adeerow soo islaam adeerow islaamka qaado laakiin dhinaca kale waxaa ka fadhiya mushrikiin quraysh baa dhinaca ka fadhiya waxay leeyihiin atarqaba can milati abi alib ma waxaad ka tegeysaa diinta abi alib diinta abayaasha maad ka tegeysaa maaragta abu alib isagoo marra dhinacan fiirinaya marna nabiga fiirinaya sidaasuu ku dhintay yani maaragta macnuu gaalnimo gaalnimu ku dhiftay ku dhintay walciyaadu billahi marka xamsa ibna cabdimualib nabiga adeerkiis buu ahaa nabigana aada buu u tamaninayey inuu soo islaamo xamsa wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii quraysh buu ka mid ahaa wuxuuna wax la qaybsan jiray dhalinyarada quraysh siday ahayd yani maaragta wuxuu xamsa caan wuxuu caan ku ahaa xagga ugaarashada yani maaragtay yani waxa waaye aad buu u xoog badnaa shaab nashiid buu ahaa wuxuu u bixi jiray kaana yuxibu sayda xuban shadiida yani wuxuu aada u jeclaa ugaarsiga yani maaragtay fa kaana yakruju ila lwidyan alfasixa wuxuu aadi jiray meelaha togaga iyo buuraha ayuu kori jiray yani hawaayadiisa wuxuu aada u jeclaa inuu soo ugaarto yani taqriiban wuu bixi jiray maalin walba ugaar buu aadi jiray markuu ugaarta ka yaa ka yimaadana wuxuu raaci jiray fityaan quraysh dhalinyarada quraysh buu u tegi jiray lahwiga ay ku jiraan iyo lacibka iyo shahwaat dunya iyo waxaasuu la dhexgeli jiray yani maaragtay dhalinyaradaas buu la mid ahaa marka sababta uu ku soo islaamay xamsa radia allahu canhu siduu kusoo islaamay waxay ahayd markii hore runtii wuxuu kusoo islaamay difaac uu nabiga difaacaya maaragtay laakiin markii dambe ilaahay subxaana wa tacaala hanuunkiisii yani dhab ayuu ka dhigay yani maaragtay xamse intuusa soo islaamin wuxuu la yaabi jiray quraysh dhibka ay nabiga ku hayaan calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay nebiguu yaqaanay akhlaaqdigi akhlaaqdiisuu yaqaanay yani maaragtay wuxuu dhihi jiray nabigu soo maahan buu yihi assaadiqu alamiin runlowga an aqaana soo maaha amiinka an aqaana soo maaha ninka an aqaana soo maaha maxay u dhibaayaan buu dhihi jiray quraysh maxay ula dagaalamayaan arrinkaasu aad iyo aad iyo aad iyo aad ula yaabay yani maaragtay xamsa radia allahu canhu waxaa dhacday marka xamsa islaamkiisii ama sababta uu kusoo islaamay yani maaragtay waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo maaragtay kacbada jooga ayaa waxaa soo maray abujahl baa soo maray yani maaragtay markaasuu aada u dhiba nabiga oo aada u caaya maaragtay si cay xun buu ku caayay maaragtay waataan marar badan sheegnay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la dhibi jiray yani waa tii mandheerta la kor saaray yani maaragtay ninkii dhibka badnaaya maaragtay cuqba ibnu abi mucayd nabigoo tukanaya waa tuu mandheer sidaa u saaray yani maaragtay waa tii madaxa lagaga istaagay yani maaragtay yani waxaa rususha ilaahay aada iyo aad baa loo dhibi jiray yani maaragtay marka nabigu cinda safa isagoo jooga abujahl baa u yimid maaragtay wuu dhibay wuu caayay aad buu maaragtay u ceebeeyey nabigana calayhi salaatu wasalaam lama hadlin marka shib buu ka yihi maaragtay marka waxaa arkaysay yani mawlaad jaariyad uu iska lahaa nin la yihahdo cabdullahi bnu judcaan nin la yidhaahdo oo xaramka meesha xaramka agtiisa deganeyd ayaa aragtay maaragtay hadalkiibay maqashay marka abu jahl waa iska tegay markuu saas nabiga calayhi salaatu wasalaam u caayay yani maaragta xamse galabtii dambe isagoo ugaarashadiisii ka yimid wuxuu samayn jiray markuu ugaarta ka yimaado intuusan dhalinyaradiisa u tegin kacbaduu soo mari jiray marka kacbaduu soo dawaafi jiray markaasuu la hadli jiray maaragtay quraysh buu la hadli jiray marka isagoo yani fallaartiisii sidaas garabka ku wata ayuu soo maray maaragtay kacbadu soo maray kacbadiiu soo dawaafay wuxuuna ahaa xamsena waa la yaqaanaa nin runtii aada iyo aad geesi u ah buu ahaa yani maaragtay markuu soo dawaafay oo uu soo noqday yani maaragtay baa gabadhii baa la hadashay jaariyadii maaragtay markaas waxay tihi ya yaa abaa umaarata waa kunyadiisa yani maarata law ra'ayta maa laqiya ibnu akhiika muxameda aanifan min abi lxakim ibnu hishaam bay tiri maxamed sal allahu alayh wasalam haddaad arki lahayd bay tiri maanta yani yani wiilkaad adeerka u ahayd bay tiri dhibka uu kala kulmay ninkan abi abilxakam ibnu hishaam la yihahdo iyagaa abiixakam u yaqaaneen laakin abu jahl waayo yani dhibka uu kala kul maanta haddaa arki lahayd bay tiri maaragta isagoo iska fadhiya buu u yimid wuu caayay wuu dhibay nebigana waxba kuma samayn bay tiri yani maaragta xamse markuu maqlay waa xanaaqa marka aada buu u carooda maaragtay markaasuu soo baxay wuu soo baxay marka abu jahl buu masaajidkii buu soo galay abu jahl buu arkay marka oo meesha fadhiya yani maaragtay booskii yani fallaartii oo halkan ku wadaba inta qaatay buu maaragtay abu jahl buu madaxa kaga garaacay maaragtay fashajahu shajatan munkara yani daqar buu yani si ugu wadaba dhiig kaga keenay marka uma qaala wuxuu yidhi atashtumhu ana calaa diinihi aqulu kama yaqulu ma ma anigoo diintiisa soo galay baad caynaysaa buu yihi maaragta wuxuu aaminsan aan aaminsanahay wuxuu yihi baan ana oranayaa buu yihi maaragta farudda dalika calaya bu yidhi in istadacta ar ila hadal buu yihi maaragta jawaab ii soo celi buu yihi maaragta xamsan wuxuu ku tilmaamaa ku tilmaamnaa geesinimu ku tilmaamnaa yani maaragta xamzata ibna cabdilmuطalib radia allahu canhu abu jahl marka kelimad soo celi buu yihi marka markaasaa waxaa soo istaagay faqaamat rijaal min bani maqzuum reer bani maqzuum baa soo istaagay oo ah abu jahl qabiilkiisa yani maaragtay xamse usoo kaceen maaragtay siay ugu hiiliyaan maaragtay abu jahl faqaala abu jahl marka wuxuu yihi reer bani maqzuum buu la hadlo wuxuu yihi u kaadiye buu yihi marka dacuu abaa cumaarata buu yihi iska daaya buu yihi fa inii wallahi qad sababtu ibna akhiihi saban qabixan yani wiilku adeerka u yahay anigaa caaye buu yihi caaye xun caaye iska daaya buu yihi maaragta falaha faraha ka qaad buu yihi maaragta yani xamse markaas ka hor islaan ma ahayn laakiin kelimadaas yani maaragta waana calaa diinihi markaasuuba soo islaamay awal casabiya iyo anafaba baa qaaday laakiin markii dambe yani waxa waaye xaqiibuu qaatay yani maaragtay waana islaamay yani maaragtay markaasay yidhaahdeen yani quraysh saba'ta bay dhihi jireen saba'ta yani waa lagu waa lagula tegey waa lagu watay diintaadi waa bedeshay qofkii soo islaamay sidaas bay dhihi jireen yani maaragta markuu islaamay quraysh waxay ogaatay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu guul gaaray maadaama adeerkiisu soo islaamay oo xamsoo lagu yaqaano maaragtay xoog iyo maaragtay raganimo iyo dheeraad lagu yaqaano inuu soo islaamay maaragtay waxay dhaheen islaamkii maanta nasri weyn bay heleen yani maaragta yani xamsa iyo cumar ibnu khadaab markay soo islaameen runtii waxa waaye yani dhuudhuumashadii lagu lagu dhuuman jiray baytu arqam ibn abi arqam banaanka ayaa looga soo baxay yani maaragta xamsa markuu soo islaamaba nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu laasimay yani maaragta kama bixi jirin kama tegi jirin yani maaragtay had iyo jeer wuxuu jeclaan jira inuu la joogo yani maaragtay maka waa la joogay kadibna wuu hijrooday madiina munawara ayuu tegay yani maaragta iyagu xamse kuma dhacaan ma dhibi karaan yani maaragtay waxay aada u dhibaayaan waxa waaye dadka ducafada waaye maaragtay waxay aada u dhibaayaan yani maaragtay xamza waxaa madax looga dhigay awalu sariya kharaja fiiha almuslimuuna yani sariyadii ugu horreysay ciidankii ugu horreeyey oo muslimiinta oo la diray ayaa xamza madaxa looga dhigay taasna waxay ahayd maaragtay bishii ramadaan sanadkii koowaad oo hijriyada ahayd markii lasoo hijrooday yani maaragtay xamza ibn cabdilmualib baana yani madax looga dhigay ilaa soddon qof bay ahaayeen maaragtay waxayna ka hortegayeen quraysh safarkeeda ayay kaga hortegayeen meesha la yidhaahdo maaragtay siiful baxri badda xeebteeda yani maaragtay abu jahl baana ciidankaas watay saddex boqol oo qof bay ahaayeen maaragtay marka meeshii baa lagu kulmay siiful baxri baa lagu kulmay maaragtay waa isku hor yimaadeen labadii qolo yani maaragtay laakiin dagaal ma dhicin nin yani majdi ama mujdi ibnu camr aljuhani la yidhaahdo ninkaasoo labada qoloba xaliif la ahaa xaliif macnuu xulufu la ahaa muslimiintana dhinac buu maaragtay xaliif kala ahaa qorayshna dhinac buu xaliif kala ahaa marka wuu yimid marka uu dhex gala wuxuu yidhi war nimayahow dagaalka joojiya buu yidhi yaan la dagaalamin buu yidhi maaragta meeshaasaa maaragtay dagaalkii uu ku baaqday yani maaragta xamsa waxaa loo yaqaanaa asad ullahi yani waxaa la yidhaha sayid shuhadaa inta shahiid ilaahay jidkiisa lagu dilo oo dhan madaxa waxaa u ah xamza ibn cabdimualib yani saan ku arki doona maaragtay dagaalka bad dagaalkii uxud lagu dili doono isagana radia allahu canh yani gaaladuna aada iyo aad bay uga baqi jireen qaswatu beder wuu ka qeyb galay xamza radia allahu canh yani wuu ka qeyb galay dagaalkuna waagaas wuxuu ahaa labada ciidan waa iska hor imaan jireen yani maaragta waa isu muuqdeen waxaana lagu dagaalami jira seef waran iyo maaragta fallaar waxa lamid geesinimada dhabtaana markaasay jirto waa la isu soo bixi jiray almubaarasa waxa la yidhahdo banaanka igu soo baxay yani maaragta halkaasaan ku dagaalamayna aniga adiga yani maaha maanta maaragtay dagaalada technologigayo yani m cirka layska duqeynayo maaragtay ama intaasoo kilomitr yani layska soo duqeynayo maaragtay oo misalada laisku soo tuurayo maahayn yani maaragtay dagaalkii beder marka xamsa radia allahu canhu yani waxa waaye wuxuu kamid ahaa raggii aada iyo aad wacdarada yani meeshaas ka muujiyey geesinimada ka muujiyey dagaalkii markii layska hor yimid yani maaragtay sida siirada macruufka ku ah waxaa soo baxay nin la yidhahdo aswad ibnu cabdilasad almaqzumi baa soo baxay oo xagga gaalada ka soo baxay nin dhib badan buu ahaa yani maaragtay dagaalkii beder waa ogtay muslimiintu intay ceelasha gadaal iska mariyeen bay iyagu waxay qoteen meel xawd ah dar ay ka cabaan yani maaragtay si mushrikiintu ayaan u helin maaragtay iyagu biyo ayaan u helin yani maaragtay awal waatay rabeen muslimiintu inay degaan meel yani nabiga uu dejiyo meel ceelasha yani maaragtay xagga ka ah oo ceelashu dhinaca gaalada ay soo xigeen waa tii saxaabiga marka uu ku yidhi yaa rasuulallah meeshan ma waxaad ku degtay waxyi ilaahay subxaana wa tacaala kuu waxyooday inaad halkaan degtid oo kama hadli karo mise waxaad noo dejisay xeel dagaal iyo tactig baad noo dejisay yani nabiga calayhi salaatu wasalam wuxu yihi waxyi maahan bu waa xeel dagaal baan u degna bu yihi markaasuu yidhi nebi ow haddayn marka waxay ahayn waxaa noo fiican inaan maaragtay ceelka dhinacaas ka maro si ayan iyagu biyo u helin annaguna intaan dar qodanno aan biyaha halkaas ku shubano yani maarata maxaa yeele saxaabiga wuxuu weydiinaya arrintaas mar haddii la yidhaahdo waa waxyi anzalahu allahu waxtalaa iyo ra'ya aad ku leedaha ma jirto yani maarata laakiin haddayn arrintu waxay ahayn yani waxa waaye ra'yigaaga waa ka dhiiban kartaa yani nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama ayn waxay ahayn saxaabiga ra'yigiisa u wanaagsanaada w waa la qaatay marka marka ninkan la yihaahdo maaragtay alswad ibn cabdilasad almaqsumi nin aada u xun buu ahaa yani markaasuu wuxuu yidhi ucaahid allah ilaahay baan ballan la gala bu yidhi ilaahayse baatilkaaba ballan la gala wuxuu yidhi la ashribana min xawdihim dartaas baan kasoo cabaya meeshaas biyaha ay ku shubteen baan kasoo cabayaa bu yidhi ama waa la dilayaa bu yidhi wax ka dhexeeya male mana istaagaya bu yidhi maarata intuu soo baxay oo dagaalkii ciidanka dhan kasoo dhex baxay yani maarata markuu soo baxay xamsa u baxay yani maaragtay radia allahu canhu meeshiibay isaga hor yimaadeen lugtuu ka gooyey marka kiibaa lugta laga gooyey maaragta lugta markii laga gooyi rabaa inuu gurgurto haddana oo biyaha u gurgurto wuxuu lehay dhaarteedaan fulinahayaa buu lehay maarata inaan ka soo cabo biyahaas ama in lay dilo mooyaane maaragta suu u gurguurinayo maaragta markuu ceelkii uu ku dhow yahay maaragta baa xamsa maaragta meeshii yani uu ku dilay radia allahu canhu kadib ninkaas markii la dilay gaaladii baa waxay dalbeen almubaarasa waxa la yidhaahdo hana loo soo baxay yidhahdeen maaragta waxaa soo baxay raggoodii ugu dagaalihansanaa maaragta ugu geesisanaa qabiilkooda ugu sharaf badnaa yani maaragta dhinacooda ayaa soo baxay oo ah yay kala ahaayeen waxay ahaayeen cutba ibnu rabiica iyo walaalkiis shayba ibnu rabiica iyo wiilkiisa waliid ibnu cutba saddexdaas baa soo baxay oo isku hal qoysa maaragta markaase waxay yidhaahdeen mubaarasan diyaar u nahay yani qofkii geesi ah oo rag ah ha noo soo baxo yani maaragta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u saaray saddex nin oo ansaaru u saaray yani maaragta markay usoo dhawaadeen ba waxay yidhaahdeen idinku maxaad tihiin buu yihi maxaad tihiin bay yidhaahdeen maaragta ansaar maad tihiin ansaar ma rabna yidhahdeen annaga nooma dhigmaan kuf baan rabnaa bay yidhahdeen maaragta waa iskala faanaayeen annaga quraysh baan nahay geesiyaal baan nahay ansaar nooma soo bixi karto muhaajiriin baan rabnaa rag annaga noo dhigmaan rabnaa noo qalmaan rabnaa bay yidhahdeen geesinimadeena iyo sharafteena iyo meeshaan ka joogno qabiilka iyo hana loo soo saaraya yidhahdeen maarka nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu arkay buu fahmay waxay leeyihiin maaragta waxay yidhahdeen akifaa baan rabnaa dad annaga noo dhignay maaragtay oo qoomkeennaan rabnaa bay yidhahdeen ansaarta yani muhaajiriintaan rabnaa bay yidhahdeen dadkii naga soo tagaan rabnaa bay yidhahdeen ma rabno ansaar yani nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu soo saaray yani saddex qof oo ugu dhow maaragtay qoyskiisa yani wuxuu yihi qum yaa cubaydata cubaydata ibnu xaaris ibna cabdimualib xaaris ibna cabdimualib baa dhalay cubayda waa nabiga adeerkiis qum yaa xamsata buu yihi adeerkiis buu yihi istaag iyo cali buu soo saaray maaragta saddexdaas nin buu soo saaray yani maarata markii loo soo saaray bay waxay yidhaahdeen ay ogaadeen magac magacyadoodii ay heleen bay yihahdeen nacam waa noo dhigmaan bay yidhahdeen nimankan waa la dagaalami karaa bay yidhahdeen maarata yani nabiga had iyo jeer wuxuu wuxuu jeclaa yani dadkiisa qaraabadiisa hadday ilaahay subxaana watacaala jihaadkiisa tahay inuu hormariyo yani maarata maxaa yeelay wuxuu og yahay khayrka qofka ilaahay diintiisa lagu dilo ama jihaadkii sabiililah lagu dilo yani fadliga uu helaya yani maarata waa la hormarin jiray yani maarata maaha maantao kale yani maaragtay yani dadka kale inaad dagaalka u diraysid yani qaraabadaada iyo dadkaa kalena aad dib u dhigaysid maaha maxaa yeelay waa og yihiin yani maaragtay yani maanta madaxda joogta dadkooda iyo qaraabadooda iyo wiilashooda ma hormarinayan yani maarata maxaa yeelay waxay ku dagaalamayeen bay og yihiin inayan ahayn yani maaragtay sax ahayn yani maarata laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam jihaad fi sabiililah markuu yahay qaraabadiisu u hormarin jiray say sharaf sharaf shahaada ay u helaan yani shahaadada sharafteeda siday u helaan yani ilaahay dartiis lagu dilo yani maarata cubayda marka waxaa lagu aadiyey cutba ibnu abi rabiica lagu aadiyey cutba ayaa lagu aadiyey maaragtay xamsana waxaa kusoo aaday shayba ibnu rabiica calina waliid ibnu cutba yani cali radia allahu canhu iyo xamsata radia allahu canhum jamiican labadiiba isla markii waa ka takhaluseen yani uma daahin yani waxaa aada u dagaalamay cubayda iyo cutba labadooda waa ismari waayeen maaragtay waa isdhaawaceen yani maaragtay laakiin yani waxa waaye cali iyo waxaa diyaara iyo xamsa oo labadoo ka takhalusay way ugu tageen marka iyagana waa dileen yani maaragtay halkaasa maaragtay saddexdii qof yani meeshaas yani oo gaalada ahaa lagu dilay taasna waxay ku riday moraal jab bay ku jirtay yani maarata moraalkiiba aad iyo aad uga uga dhintay yani marat maxaa yeelay marka lagaa dilo dadka madaxda ku maaragta dadka kugu geysisan yani ciidanka intiisa kale waa niyad jabaya oo waa moraal jabaya yani maarata halkaasaa maaragtay dagaalkii beder runtii yani waa tii macruuf yani gaaladii la jabiyey yani maaragtay toddobaatan laga dilay toddobaatan kalena laga qafaashay meeshaasna yani hasiimo xun ay ku dhacday yani maaragtay marka ilaahay subxaana watacaala waatuu kaga hadlay yani maaragtay aayad qur-aanka lagu soo dejiyey yani nimankan dagaalamaya maaragtay siduu ilaahay subxaana watacaala u yihi haadani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim haadani khasmaani yani culimmadu waxay yidhahdaan tafsiirka waxay kusoo degtay yani waxa waaye xamsa iyo cali iyo maaragtay iyo cubaydata iyo dhinacan kale yani khasmaani waa laba qofoo doodaaya bay yidhahdeen maaragta waa laba ciidan waa laba mucaskar mucaskar lkufri wاduqyaan iyo mucaskar liimaan yani waxa waaye haadani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim ilaahay bay ku doodaan subxaana watacaala oo waxa waaye dhinacan yani waxa waaye xaq bay ku socdaan yani waxa waaye ilaahay diintiisay kor u qaadayaan dhinacan kalena yani waxa waaye bail yani maaragta ayay ku socdaan yani maaragta intaas marka haddii aan soo koobno maaragtay waa dagaalkii maaragtay dagaalkii beder iyo yani doorkii uu xamsa ka qaatay yani radia allahu canhu haddaan u gudubno maaragtay dagaalkii uxud yani maaragtay gaaladii markii laga adkaaday quraish dagaalkii beder markii lagu jebiyey diyaar garoobay bilowdeen bilaabeen yani maarata maxaa yeele ma ay rumaysnayn dadkii aada maka ka cayriseen oo maalkooda iyo carruurtoodii ka cararay ayaa idinka adkaanaya ma ay rumaysnayn yani maarata midda kale had iyo jeer gaaladu waxay aaminsan yihiin alcadad cadad iyo walcudda yani waxay ku tiirsan yihiin tiradooda yani maarata tiradooda iyo hubkooda bay ku tiirsan yihiin laakiin muslimiinta yani waxa waaye weligood maaragtay tiro muhimadu ma ahayn yani maarata yani waxa waye ilaahay subxaana watacaala nasrigiisa bay aaminsanaayeen yani maarata wa kana xaqa calayna nasru lmu'miniin in tansuru اllaha yansurkum yani ilaahay siduu u yihi subxaana watacaala yani waa yar tahay inta muslimiintu ay gaalada ka badnayd yani marat bal weligeed bu waxa waye gaalada ayaa hub badan ciidan badan isla markaasna ilaahay nasriguu siiyaa muslimiinta haddii la helo shuruudu nasri haddii shuruudu nasri la helo mar laga adkaado waa jiraa muslimiinta yani maxaa yeele dagaalku waa sijaal yani waa wadaanaysi yani marna waxa waaye muslimiinta adkaanaysa marna waa laga adkaana lakin inta badan nasriga muslimiinta baa iska leh iyo wlcaaqibatu lilmuttaqiin ciribta dambena yani waxaa iska leh muslimiinta ayaa iska leh quraish marka dagaalkii uxud waa soo diyaar garoobeen marka ciidan ilaa saddex kun camal bay soo diyaariyeen yani maarata abu sufyaan baa wuxuu ahaa qaa'id ciidanka hogaanka ka ahaa yani maaragtaan marar badan u sheegnay abu sufyaan markaan wuxuu yihi haweenkaa lasoo kaxeeya marka yaan laga soo tegin haweenka haweenkaa lasoo kaxeeyo si maaragtay nin walba uu ogaado maaragtay in haweentiisi ay la socoto oo dagaalka aada u dagaalamo oo u difaaco yani maaragta waxaa aada loo takdiidiyey maaragta in nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xamsa labadooda laga takhaluso labadooda la dilay yani maarata waxay yidhaahdeen nabiga oo qaa'idkii ah iyo xamsa oo maaragtay isaguna geesiga ah inaan isaga ka takhalusno waa yidhahdeen marka labadooda inaan xoog saarno yani maaragtay gaar ahaan yani maaragta waxay yidhaahdeen xamsa yani hanoo ahaado hadafka labaad oo si kastaba ay ahaatay bal xamsa yuusan naga fakan yani haddii nabiga la difaaco oo ciidan badan ay difaacaan xamsa yuu naga fakan yani maaragta arrinkaas waxaa loo xir saaray oo si gooni loogu xir saaray cabdun xabashiyun yani nin addoon ahaa oo xabashi ahaa oo aad iyo aad u yaqaana maaragtay xirbada waranka sida loo tuuro iyo maaragtay oo iyo nishaabta aad u yaqaana yani maaragta oo waranka markuu tuuro lama gafi jirin yani maaragta ninkaasaa loo yeeray maaragta markaasa waxaa la yidhi dhagayso adiga shaqadaada wax kala ha qaban ba la yidhi cid kalena ha dilin ba la yidhi ujeeddada yani ha ahaato xamsa inaad dishid yani maaragta inaad dishid ayib maxaad helaysaa marka haddaad dishid yani waa in ballanqaad loo sameeya yani waxaa la yidhi waa lagu xoreynaya xor baad noqonaysaa maarata haddaa xamse dishid waad xoroobaysaa yani maaragta wuxuu addoon u ahaa zubayr ibn mطcim nin la dhihi jiray yani ninkaasna yani waxaa adeerkiis baa dagaalkii beder lagu dilay xamsana dilay yani ducaymata ibnu cadiy ninkaas la dhihi jiray oo adeeru ugu beeg beegnaa ayaa la dilay markaasuu wuxuu yihi ninka adeerkay dilay haddaad dishid bu yihi fa anta xor baa tahay bu yihi maaragta xor waa xoroobaysaa baad waa xoroobaysaa markaasa waxaa la yidhi waxaa u tagtaa hindi u tag baa la yidhi hindi bintu cutba hindi bintu cutba marka yani waxa waa soo jeegta abi sufyaan abi sufyaan baa qaba iyaduna waxa waaye bal u tag baa la yidhi iyaduna ciil bay qabtaa maaragtay yani waxa waaye maxaa yeelay dagaalkii beder waxaa lagu dilay aabaheed baa lagu dilay adeerkeed baa lagu dilay walaalkeed baa lagu dilay wiilkeedii baa lagu dilay dagaalkii beder yani intaasaa laga dilay xamsa inay ciil u qabtaa maxaa yeele aabaheed iyo walaalkeedi kulli yani waxa waaye xamsa wax ka dilay marka waxa waaye u tag baa la yihi marka iyadana yani hindi u tag yani hindi bintu cutba oo ah sawjatu abi abi sufyaan ah qaa'idka caamkaa bal iyadana u tag baa la yidhi marka iyadiibu maaragtay u yimid maaragtay waxshibaa u yimid maxaa adna ii dardaarmaysaa bu yihi bal talo isii buu yidhi aniga waxaa la ii xil saaray dagaalkan oo dhan shaqo kuma lihi ujeedadeedu waxa way inaan xamsa aan ka takhalusay yani maaragta inaan dilo waayo buu yihi maaragta marka aad bay u fiirisay wejigiisii yani indhahay saas ugu qabatay markaasay tiri kaala bay tiri waxshiyow waxay tiri dhegayso yani waxaan ku siinayaabay tiri yani waxa igu qaalisan oo aniga aan leeyahay min mataacin waziina yani dahabkayga iyo maaragta waxa luqunta igu xiran oo dhan iyo kulli adiga iskale bay tiri adaale bay tiri yani wax shew haddaad xamse dishid bay tiri adaan ku siinayo maaragta wax shiwaa rumaysan waay waa kala badbatay yani maaragta aada buu u kala badbatay war wuxuu yihi maanta fursadda isoo martay u yihi weliga isoo mari maysa buu yihi maaragta waxaa la ii ballan qaaday buu yihi inaan xoroobo يعني هوينتي ننكي قائد كاها عيدا كدوة هوينتي سيبا دهب كيدي ودم ما انت إبلا قاد يعني مار يعني فرصدان وكالو ولغا يسومر ما يسبوير مار آد بو ماركتي يعني وحواي ان ننكي اها آه، حمسة اها يعني ماركتي آه، وحان ليه وحشي اها ننكي وحشي اها ماشا سويري شقدان انا قبنا يبوري ايد داي بير ماركتي marka waxa aad runti mu'amara yani loo dhigaayo yani maaragtay aad intaasoo dhan waxaa kaga daraa yani hamza ayaa kaga daraa yani maaragtay ayib labadii ciidan marka waad la socotaan maaragtay dagaalkii uxud waa iska hor yimaadeen labadii jeesh yani maaragtay dagaalkiiba aad waa la isdhex galay aad baa la isu dhex galay runtii yani maaragtay dabcan hamsa kalays yani waa asad waa libaaxaas yani maaragta intuu dhex galabuu gaalada saa u jafaayo maaragta yani waxaa jiray qolo la dhihi jiray bani cabdidaar la dhihi jiray yani maaragtay oo calan iyo waxay wateen liwaabay wateen yani maaragta waxay damceen iyaguna aada muslimiinta inay dhib u gaadhsiiyaan yani waxa way xamsa inta soo dhex galay aada u kala furfuray yani maaragta sacad ibn abi waqaas wuxuu leeyahay kaana xamsatu yuqatilu yowma uxud bayna yaday rasuuli lahi sala allahu alay slam bisayfayni ويقول أنا أسد الله لما استفبوا لما دقع كوكا لها يستفبوا يعني ماركتي حمسة وكوكا لها يستفبوا يعني ماركتي ولدقى لما يقولناي أنا وحانا هاي أسد الله بانا هاي يعني لباحي بانا هاي بوده جري يعني ماركتي dagaalka markuu bilowdo marka saan marar badan u sheegnay yani quraysh iyagaa jab ku dhacay yani maaragtay dhowr qof baa laga laayay yani maaragtay iyagii baa aada loo riixay yani qaar ka mid ay carareen yani maaragtay laakiin yani waxaa dhacday arintii ahayd yani maaragtay raggii rumaadda ahayd yani maaragtay oo dhinaca jabal uxud la yidhi halkan jooga oo ha ka soo tegana yani maaragta waa tay dadkii soo tageen yani maaragta waa tii muslimiintii dhabar jabin lagu sameeyey maaragta waa tii gadaal laga soo maray iyagoo aan filayn maaragtay yani ciidan khaalid ibn walid uu wato radia allahu canhu intuusan soo islaamin mufaaja'a bay ku noqotay yani maaragta kedis bay ku noqotay arrintaasna waxay arrin aada qaasi u ah yani maaragta oo waxa waay xamso yani lagu soo kadiyey runtii yani maaragta aada dhabar jabin yani ciidankii yani halkaa loogu sameeyey yani maaragta yani waxaa isbedelay markaas miisaankii dagaalka wuu isbedelay yani maaragtay meeshuu awal guusha muslimiinta ay gacan sareeyeen yani markaan waxa waaye muslimiintiiba inta lasoo gaaday iyagiiba dilid maaragtay meeshaas loogu bilaabay yani maaragta waxshi marka muxuu sameynaya yani maaragta yani waxshi kama hor imaan karo xamsa abadan yani ma laha geesinimadaas yani maaragta awoodna uma laha laakiin wuxuu sameeyey waa inuu gaabtamo waayo maaragta inuu inta qaato xirbadiisa ama warankiisa qaato uu gaabtamo oo habda meel u dhuntay yani maaragtay oo hadhowna yani maaragtay uu meeshaas xamsa uu saas u gaado yani maaragta waxaa la yidhi waxshiyow bal ka sheekee maaragtay sidaa aada u dishay hamse saa u dishay bal ka sheekee baa la yidhi maaragta nooga sheekee baa la yidhi isagaa ka sheekeynaya marka wuxuu yidhi kharajtu maca naasa buu yidhi marka yani dagaalkii uxud dadkaan lasoo baxa buu yidhi wa kuntu rajulan xabashiyan buu yidhi aqdifu bilxirbati waxaan ahaa nin xabashiya waxaana aada uga canbaxa waranka sida maaragtay loo tuuro oo dadka loogu rido qalamaa ukhtiu biha shay-an in yar baanba gafi jira buu yidhi maaragta hadafka iyo meesha aan rabo warankeyga inaan ku dhufto in yar bay iga fakan jirta buu yidhi marka marka wuxuu yidhi falama iltaqa naasu buu yidhi dadkii markay dagaalkii wada galeen buu yidhi kharajtu anduru xamsata anigu waxaan waardeynaya buu yidhi xamsan waardeynaya buu yidhi marka wa atabasaruhu aad baan u fiirinaya ugu dhakanaya ugu dhuudhuumanaya buu yidhi marka xataa ra'aytuhu ilaa aan ka arka buu yidhi fii curad innaasi mithla jabal alxurq yani marka isagoo halkaas dadka ku dhex jira maaragta oo rati maaragtay kab dhex muuqdoo kale maaragtay halkaas geesinimadiisa oo yahuddu nnaasa bisayfi haddan dadkana seeftiisa saas ugu garaacayo ugu leenayo yani maaragta markaasuu yidhi aad baan ugu dhakadaa hadda geed baan ugu soo dhakadaa buu yidhi dhagax baan ugu soo dhakadaa buu yidhi halkaasaan ugu imaadaa buu yidhi maaragta ilaa markii dambe buu yidhi intaan u soo dhawaaday isagoo aan iska jirayn buu yidhi baan xirbadeedii warankeyga sidaas ugu dhufta buu yidhi maaragta aan ku dhuftay markaasaan ku hubsada buu yihi maaragtay inay ku dhacday yani maaragtay markuu ku hubsada buu isagiina yani sidaas gadaal gadaal yani maaragtay ugaga soo baxay yani maaragtay markaas maxaa dhacay marka yani xamsa radia allahu canhu meshii baa lagu dilay haweenkii marka quraish waxay bilaabeen muslimiintii inay marka ku sameeyaan tamhiil yani maarata yani jirdilyo inay muslimiintii jarjaraan yani maarata oo ay ka gooyaan maaragta sanka iyo dhegaha iyo kulli ay ka jarjaraan yani maarata sidaas oo kale yani xamsa yani waxa waay isla markiiba markuu ku dhuftoo dilay hindi buu utag wa wuxuu yihi waa dila buu yihi anaa dila buu yihi xamsa waa dhul ku yaalaa buu yihi maarata way soo baxda marka haweentii ay keeneen way dilaaceen calooshay dilaaciye calooshii xamsay dilaaciyeen marka beerkiisii bay soo bixisay afkay gelisa maaragta ciil intay ka qabtay yani maarata inay laqday xataa isku dayda markii dambe yani way tuftay yani way laqi kari weyday yani maarata yani halkaas baa maaragtay oo xamsa radia allahu canhu uu ku geeriyooday yani nebiga markuu arkay hala raadiyo ba la yihi maaragtay dadkii bal meesha lagu diray hala raadiyo waa lasoo helay maaragtay xamse waa lasoo helay nebiga wuu arkay mandar wuxuu ahaa cajiib ah oo maaragtay aada iyo aad wax la daawan karo runtii yani maaragtay mandarkii ugu daraa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam soo maray buu ahaa yani maarata wax la fiirin kara maaha yani xamso halkaas yani la jir dilay oo maaragtay calooshiisi la dilaaciyey yani meel walba maaragtay ay haweenkii mushrikiinta quraish ay ku cayaareen yani maaragtay hindi markii dambe way soo islaamaysaa yani maarata abu sufyaan markuu soo islaama fatxu maka iyadana waa inay soo islaamaysaa yani maarata iyadoo baqaysa oo le maaragtay alla leh maaragtay maanta yani adigoo nabiga adeerkii sidaa ku sameeyey miyaad u tegaysaa oo haddana soo islaamaysaa yani maaragtay markii dambe way soo islaamtay yani maaragtay maxaa yeelay dadkaas gaalo bay ahaayeen yani maaragtay markay ficilkaas yani ku dhaqaaqayeen wuxuu leeyahay marka xams ninkii waxshi ahaa yani waxa waaye markii fatxu maka la furtay isagana wuxuu yihi waa cararay bu yihi daaif baan u cararay bu yihi maarata daaif baan u cararay meel aan aadan garan kari waayo buu islaamku markuu faafay oo u guulaystay xaggee galaa buu yihi maarata markii marka daaif markuu taga ba waxaa la yidhi wafdi ayaa daaif ka baxaaya markaasaa waxaa la yidhi war waxshiyow raac baa la yidhi wafdigan raac nabiga calayhi salaatu wasalaam wafdi ma dilo waxna ma yeelo ba la yihi maarata marba qofka hadduu wafdiga ka mid yahay waxba ma yeelo ee wafdigan raac waa fursad bay ku tahay buu yihi maarata raac baa la yihi maarata wafdigii buu soo raacay marka markuu yimid oo soo galaba nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu gartay yani maaragtay ma waxshi baa taha buu yihi maarata nacam waa waxshi baan aha buu yihi maarata isheeg baa yihi marka nabiga calayhi salaatu wasalam see xamse see u dishay yani maarata sidiibuu marka uga warramay nabiga waa saa arrinka u baqasho buu yihi maarata saa arrinka u baqasho waayo buu yihi maaragtay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi yani marka qayib canii wajhag yani maaragtay xagga iga aad buu yihi marka wejigaaga ya maaragtay xagga iga gee buu yihi maaragtay marka wuxuu dhihi jiray marka ninkan la yidhaahdo maaragtay waxshi yani wuxuu dhihi jiray maadaama aan maaragtay sayid shuhadaa dilay xamse aan meeshaas ku dilay yani maaragtay waxaan rabaa buu yihi qof kale inaan dilo oo shar badan buu yihi saan arrinta maaragtay u dheeli tiro walidalika muslimiinta ayuu raacay waktigii lala dagaalamayey musaylamatu kadaab musaylamatu kadaab waa ninkii nebinimada sheegtay yani oo yihi anigana nebi aan ahay yani maaragtay oo waa la ii waxyoodaa buu yihi maaragtay dadkiisana uu ka dhaadhicin jiray yani maaragtay maxaa yeelay waa taan sheegnay yani maaragtay dad badan baa soo baxay oo mutanabi'iin ah yani maaragtay oo nebinimo sheeganaya maaragtay markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday ayaa ana wuxuu yihi dhaxalka anaa iskale ana waa la ii waxyoodaa yani maaragtay oo kadaabina oo beenlowyaal yani maaragta marka waxshi wuxuu yidhi yani dagaalkaas baan soo baxay buu yihi maaragta ninkaas baan maqla bu yihi musaylamatu kadaab oo aada u dhib badan runtii dagaalyahan ahaa yani maaragta saxaabadana yani in ka badan qaar badan ay ku dhinteen markii isaga lala dagaalamayo maaragta meel intuu soo xirto beer ah yani maaragtay aada yani maaragtay saxaabo badan ay meeshaas hataa ku dhinteen waxshi marka wuxuu yidhi waxaan rabaa buu yihi anigana ninkaas inaan dilo buu yihi maarata maxaa yeelay sayid shuhadaa yani xamsa ayaa gacanteeda ku baxay ninkaana waa inuu gacanteeda ku baxaa buu yihi maarata sidii wuxuu usoo qaatay isla nafsa xirbadii iyo warankii uu xamse ku dilay yani radia allahu canhu kiibuu soo qaatay marka markaasuu wuxuu yidhi baan dagaalkii baan wax ka gala buu yidhi maaragtay yani markii dambe buu yidhi waan arkay buu yidhi maaragtay ninkii baan arkay aniga nin ansaara baa isla markiiba wuxuu yidhi musaylamatu kadaab is iskula dhufana buu yidhi waranka yani marka wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa buu yidhi maaragtay in seef warankayga uu dila buu yidhi maaragtay haddaan dilo buu yidhi yani wuxuu yidhi haddaan isaga fain anaa qataltu buu yidhi haddaan musalamatu kadaab dilo buu yidhi maaragtay faqad qataltu khayra annaasi bacda rasuuli lahi sala allahu alay slam wa qataltu shara annaas yani waxa waye labadooda marka waxa waaye kii khayr bad khayr khayr ka badnaa oo sayidi shuhadaana waa dila xamsana waa dila buu yidhi yani waxa waaye musalamatu kadaabna yani waa dila buu yidhi yani maaragtay waxshi isaga waa baqaaya oo marna ma rumaysnayn yani nabi maxamed baa ku dayn doona alayhi salaatu wasalaam yani ma nabi maxamed baa ku dayn doona isagu ma rumaysnayn laakiin yani waxa waaye nabiga alayhi salaatu wasalaam raxmatan lilcaalamiin yani waxaa loo soo diray naxariis baa loo soo diray rasuul ilaahay buu ahaa kaana laa yantaqimu linafsihi yani maarata weligiis nabiga alayhi salaatu wasalaam yani naftiisa uma uma aargudan yani maarata wax isaga lagu sameeyey ama qaraabadiisa lagu sameeyey marna yani uma aargudan yani ilaa yani xurumaat xurumaat ullahi ilaahay diintiisa marka lagu xadgudbo xuduudda ilaahay marka la dhaafo markaasuu nabiga alayhi salaatu wasalaam xanaaqi jiray yani maarata waxaan dadka ay cayn jireen oo dhihi jireen kan baad tahay kaas baad tahay xataa ninkii caraabigaha waatuu marada kusoo jiiday yani maaragtay aada nabiga aleyh alayhi salaatu wasalaam ugu soo jiiday yani waa si yidhi icdil buu yidhi maaragtay nabiga alayhi salaatu wasalaam cadaalad samee yani maaragtay yani waxaasoo dhan waxba kama soo qaadina yani maaragtay waatuu daaif tagay yani maaragtay waatuu daaif laga soo tuuriyey maaragtay aada loo soo ceeriyey jidka labada dhinac labadiisa dhinac baa waxaa loo safay dadkii maaragtay majaaninta ahaayo maaragtay yani maaragtay caqligooda usan dhamayn iyo caruurtii iyo sufahadii baa lagu diray tuuryaaya baa la yidhi maaragtay dhagax waa tii looga soo saaray yani daaif dhagax looga soo saaray yani maaragtay oo lugihiisoo dhiigaayo nabiga calayhi salaatu wasalaam dhiig ka socdo waa tuu yimid maaragtay malakuljibaal jibriil iyo waxaa u wada yimid malakuljibaal yani malagii buuraha dhan yani maaragtay inuu maaragtay buurtoo dhan iyagoo dhan ba yani labada buuraha dhexdooda ku daboolo laakiin nabiga calayhi salatu wasalaam maya buu yihi yani maaragtay ma doonen yani maxaa yeelay wuu ogaa dadkan jahli inuu hayo inay dhibaato hayso yani maaragtay wa wu wuu ogaa yani maaragtay almuhim yani maaragtay xamsa yani sidaas ayaa ayaa lagu dilay maaragtay radia allahu canhu nabigana calayhi salaatu wasalaam yani xamsa sayid shuhadaa buu uqiray yani erigaas waa shuhadaada sayidkooda yani maaragtay shuhadaada sayidkooda yani maaragtay baa loo waa buu u qira nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka shuhadaada marka yani waxa waaye ilaahay subxaana wa tacaala ajarkooda waa siinaya yani maaragtay maalinta yani yowma alqiyaama ayay ajarkooda heli doonaan ilaahay subxaana wa tacaala waa tu leya walaa taxsabana aladiina qutiluu fi sabiili illahi amwaata yani dadka ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa lagu dilay ha u malaynina amwaat yani maaragtay dad dhintay maaha bal axyaaun waa dad nool yani cinda rabbihim yursaquun ilahay agtiisa lagu irsaaqayo yani maarata yani dadkaas ruuxooda ayaa shimbir shimbiro cagcagaaran ayaa maaragtay ruuxooda intuu dhex galo bay jannada saas ugu dawaafayaan maaragta jannada yani beeraheeda iyo webiyadeeda iyo meeshaasay maaragtay sidaas ugu dawaafayaan sida maaragtay xadiidka cabdullahi bn mascuud markuu fasiraya aayaddan ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرسقون يعني وحو ليهي أرواحهم في جوف طير خضر بليه يعني وحا وجنة راسي كسعطا يعني حيث شاءت بيتجيسا يعني مارك وستاس أبو ريجيسا مركاسا لو يدينا يا مارك وحا لليهي هل تشتهون شيئا وحد جعشهن مجران يعني مارك محاد جعشهن yani waxa waaye dadkaas baa le mujaahidiinta yani ilaahay diintiisa yani maaragtay lagu dila yani liiclaa'i kelimat ullah kelimada ilaahay yani maaragtay markaasay leeyiin ayu shayin nashtahi maxaan u baahanaha bay yidhaahdeen jannadii baan ku dhex jiraa ruuxeenna saas u wareegaya halkaas baan u soconnaa maxaan kale u baahannahay yani maaragta markaasi waxay yidhahdeen hal shay baan rabnaa bay yidhahdeen bes wax kale ma rabno hal shay keliya maxay tahay waxaan rabnaa bay yidhaahdeen an turadda arwaaxuna fi ajsaadina in ruuxeenna lagu celiyo jirkeenna lagu celiyo oo mar kale aan soo dagaalano maaragt xataa nuqtala fi sabiilika maratan ukra ilaahu si mar dambe yani intaan jihaad u galo nala kusoo dilo jihaadka fadligaana iyo khayrkaana helo sidaas baan marka u baahannaha bay leeyihiin yani maaragt markaas bal ka waran yani siday yani u tamaninayaan yani maaragt saan u sheegnaba yani maaragtay hamsa waxaa lagu sameeyey tamthiil yani yani waxa waaye maxay tahay tamthiil tamthiil waxay tahay yani saan sheegnaba in la jir dilo yani maaragtay la jir dilo maaragtay alooshiisi laga dilaaciyo maaragtay yani sidaas loo galo yani maaragtay dagaalkii uxud marka shuhadadu meesha ay ku dhintaan ba lagu aasaa yani maaragta qofka shahiidka lama dhaqo yani dharkaas uu ku dhintay iyo meeshaas uu ku dhintay ayaa maaragtay yani lagu aasaa yani maaragtay imaam ibnu qayim kitaabkiisa la yidhaahdo yani saad lmacaad fi hadyi khayr اlcibaad yani markuu ka hadlaayo maaragtay axkaamta yani dagaalka gaar ahaan axkaamta dagaalkii uxud yani wuxuu leeyahay haddii mar jihaadka loo labista buu leeyahay maaragta oo ciidanku ay qaataan hubkooda yani maaragtay wuxuu leeyahay yani waxa waaye laasim laysa lahu an yarjaca can اlkhuruuji xataa yuqaatila cadow yani imaamka muslimiinta hadduu mar labisto yani waxa waaye waa inuu dagaalka aadayo yani maarata inuu iska furo yani maaha yani arrinkaasna wuxuu ka qaadanayaa yani waxa waaye nabiga calayhi salaatu wasalaam yani markuu soo qaatay yani geediisi madaxa kusoo ritay oo diyaar garoobay baa saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay ow magaalada inaad ka baxda ma ad ma aad rabine annagaa kugu khasabnay inaad soo baxde iska joog bay yidhaahdeen markaasuu yidhi maya rasuulka ilaahay hadduu mar xirto maaragtay darkiisa dagaalka hadduu mar xirto yani dib dib u noqon maayo buu yidhi maarata marka taa wuxuu leeyahay haddii marba loo labisto dagaalka cadowga ilaahay in lala dagaalamo waa in hore loo baxaa yani maarata aan dib loo noqon yani maarata sidoo kale yani maaragtay haddii yani wuxuu leeyahy anahu laa yajibu cala lmuslimiina ida taraqahum caduwan fi diyaarihim alkhuruuja ilayhi bal yajuusu lahum an yalzimuu diyaarahum wayuqaatiluuhum fiiha ida kana dalika ansaru lahum cala caduwihim kama ashaara bihi rasul lah sal lay slm yoma uxud yani yani waxa way haddii magaaladaada lagugu yimaado sidoo kale buu leeyahay wuxuu leeyahay imaamku anahu laa loo idmi maayo buu yihi qofkan dagaalka geli karin buu yihi sida asibyaan gayr albaaliqiina caruurta aan qaangaarin buu yihi maaragtay iyagana waxa waaye dagaalka waa laga celinaya waxaa leeyahy iska jooga baa leeyahay siduu nabiga calayhi salatu wasalam ibna cumar iyo iyo maaragtay dadkii yaryaraa oo dhan wuu celiyey maaragtay maxaa yar dhalinyarada yaryaraaba waxaydan jihaadka rabnaa inaan galno iyagoo weli aan qaan gaarin yani dhowr iyo toban sano jirada waxay leeyihiin ilaahay diintiisi baan rabnaa inaan maaragtay iclaa inaan kor u qaadno maaragtay inaan nabiga waxaan rabnaa raacno bay leeyihiin maaragtay qaar ka mida waa oynayaan hana loo ogolaada bay leeyihiin qaar ka mida waa dhuumanayaan maaragtay oo waxay leeyihin ma rabna ina la celiyo maaragtay oo dibna loo celiyo jihaadkaa rabnaa bay leeyihin inaan gallo yani maaragtay marka yani dadkaas yaryaroo kale yani imaamka ayaa dib u celinaya wuxuu kaloo leeyahay jawaasu lqaswi binnisaai walisticaanatu bihina fi ljihaad yani haweenku jihaadka waa ka qayb geli karaan buu leeyahay laakiin si ay uga qayb gelayaan yani maaragtay sida saxaabiyaadku ay sheegayaan yani doorkooday qaadanayaan oo ah inay dadka daaweeyaan inay ciidanka biyaha usoo dhaamiyaan yani maaragtay yani doorkaas bay iyagu leeyihiin yani maaragtay dhinacan kale maaragtay dhex geli maayaan oo ragga la dagaalami maayaan ilaa haddii in las aada laysu soo dhexgalo haddee ciidanka yani muslimiinta lasoo dhexgalo oo cadowga uu aada iyo aada markaas soo gelayo markaas yani haddii ay dagaalami karaan markaas waa dagaalamayaan yani maaragtay oo waa dhacda bacda saxaabiyaad inay rag dileen oo laayeen yani waa dhaceen dhacday yani maaragtay bal yani waxa waay dagaaladan yani saxaabiyaadka qaar ka mida caaisha iyo saxaabiyaad kale yani way ka qayb gelayan lakiin doorkooday qaadanayeen oo ah yani inay dadka waraabiyaan oo daaweeyaan yani maaragtay cuntada iyo waxaan u diyaariyaan xagga saadka iyo maaragtay u diyaariyaan taas taas xaggaasay kaga qayb gelayaan yani maarata imaam ibnu qayim wuxuu leeyahay jawaasu linqimaasi fi lcaduwi yani in la dhex galo cadow waa banaantaa buu leyahy maarata sida uu sameeyey anas ibnu nathar yani anas ibnu nathar yani wuxuu ahaa anas ibnu malik adeerkiis yani maarata waatuu yihi dagaalkii beder baan ka maqnaadaye yani ilaahay baan ballan ugu gala bu yir wacdarahaan dhigi doona yani maaragtay dagaalka soo socda waa la arki doonaa bu yir maaragtay waatuu dhex galay ciidanka oo maaragtay aad u dhex galay oo meeshaas wacdaro ka dhigay yani maaragtay sidoo kale yani wuxuu leeyahay ana alimaama ida asaabathu jiraaxa sallaa bihim qaacidan yani imaamka haddii la dhaawaca bu yihi fadhi buu ku tukanayaa buu leeyahay yani iyaguna dadka kalena waxay kula tukanayaan buu yihi fadhi bay kula tukanayaan buu leeyahay yani maaragtay waxaa banaan buu leeyahay ducaaء الrajul an yuqtla fi sabiil الlah watamanihi dalika yani qofku inuu ilaahay ka baryo in ilahay jidkiisa lagu dilo yani marat arrintaasna u tamaniyo oo yidhaahdo ilaahay subxaanaه watacaala jidkiisa ha laygu dilo yani marat arrinkaasna mahan buu leeyahay tamaniga la reebo yani maxaa yeelay xadiis nebi baa jira odhanaya nabiga calayhi الsalaatu wasalaam qof idinka idinka mida yuusan mawtka tamaninin yani marat yuusan dhihin ilaahw idil yani yani waxaa laga yidhaha qofka inta xanuun ka bato oo yidhaahdo ilaahw idiloo nafta iga qaad taa lama ogolo yani xadiis baa nahiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam laakin waxaa la ogol yahay in la yidhaahdo ilaahu haddii noloshuna khayr ii tahay in noole haddii geeridu khayr ii tahana in noole kaas waa la ogol yahay ama fi ljihaad kaas waa la ogol yahay inaad tamanidid yani yani amaanigaaga ama tamanigaaga ama diiladaadu inay noqoto yani maaragtay in ilaahay subxaana watacaala yani jidkiisa lagugu dilo yani maaragtay taas waa waa banaan tahay yani maaragtay tamanigaas yani waxa waaye inaad ilaahay subxaana watacaala yani aad ka baridid yani maaragtay way way banaan tahay sida uu tamaniyey yani maaragtay saxaabiga la yihaahdo yani cabdullahi ibnu jaxsh saxaabigaas la yihahdo sen ibn ibnu jaxsh yani walaalkeed bu ahaa oo nabiga adeerkiis yani maaragtay nabiga waxaan dhihi lahaa nabiga eedadiis ay dhashay yani maaragtay wuu tamaniyey yani maaragtay wuxuu yihi ilaahu waxaan jecla dagaalkaaga jidkaaga in laygu dilo weli in la ii jarjaro oo lay jir dilo tamthiil laygu sameeyo baan rabaa buu yihi maaragtay haddii lay weydiiyana eed ilaahu weydiisidna waxaan leeyaha buu yihi ilaahu fiidka adiga daraaddaa daraaddaa baan u tamaniyey yani sidaasaan odhanayaa buu leeyahay qofka muslimkaa buu leeyahay imaamku ina almuslima ida qatala nafsahu fahuwa min ahli الnar yani qofka muslimka hadduu isdilo waa ahlu naar buu leeyahay maaragtay yani dagaalka gudihiisa hadduu maaragtay isaga xataa isdilo buu leeyahay maxaa yeelay wuxuu soo qaadanaya nin la dhihi jiray yani maaragtay aad inta u dagaalamay u dagaalamay u dagaalamay oo dadku ay yidhahdeen waa ahlu janna ninkaan yani nabigana u yihi waa ahlu naar yani ay la yaabeen war ninka sidaan u dagaalamaya oo cadowga u leynaayo maaragtay gaalada u leynaayo see ahlu naar ku noqon karaa iyagu markay ahlu janno yidhaahdeen nabiga calayhi salatu wasalaam ninkan waa ahlu naar buu yihi yani maaragta waa la yaabeen saxaabadu yani waxaa dhacday marka dhaawac xun baa ku dhacay ninkii waa la dhaawacay waa adkeysan kari waaye marka dhaawacii buu la adkeysan kari waaye isagaa intuu seef qaatay marka isa sii raaciyey oo isdilo yani maaragta marka qofka markuu yani isdilo yani maaragtay isagana waxa waaye waa waa waa ahlu naar yani maaragtay nasiib dara ayaa ayaa ku dhacday yani maaragtay laakiin maadaama qofku uu muslim yahay mukhalad fi naari maaha yani maaragtay maadaama qofku muslim uu yahay yani maaragtay naarta ku waari maayo dembigiisa yani marka laga ciqaabo yani waa laga soo saaraya yani maaragtay oo akhirkiisu yani wuxuu ku dambeyn doonaa yani jannada ayuu ku dambeynaya yani maaragtay sidoo kale sunadu waxay tahay fi shahiidi an laa yuqasal yani saan u sheegnay shahiidka lama dhaqo walaa yusallaa calayhi laguma tukado walaa yukafanu fii gayri hiyaabihi dharkiisa ayaa lagu kafnaayo yani maaragtay bal yudfanu waxaa lagu duugaya fiiha bidamihi dhiiggiisiyo saasa isagoo dhiiggiisa wata ayaad maaragtay lagu duugaya laakiin dharkiisa haddii si noqdo jarjarmo waa laga saaraya markaas yani dhar kale ayaa marka lagu kafnaayo yani maaragtay marka ma aha yani in lagu tukado yani maaragtay mar waa dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tukaday laakiin ma aha yani maaragtay waajib maaha yani in lagu tukado yani maaragtay shahiidka yani waajib maahan buu leeyahay yani imaam ibn qayim wuxuu leeyahay yani waajib maahan buu leeyahay wuxuu leeyahay anahu ida kana junuban yani qusila hadduu junub yahay qofka shahiidka hadduu junub yahay waa la dhaqayaa buu yihi maaragtay kama qusila kama qasalat malaaikatu xandala ibn abi camir xandalata ibnu abi camir saxaabigaas isagoo maaragtay junuba mar dhow maaragtay aroos aroos ahaabaa dagaalkii markii loogu yeeray jihaadka ayuu soo baxay isagoo junubuu dagaal ka galay yani maaragtay markaas yani waxa waye malaaigta ayaa dhaqda baa la yidhahda yani maarata marka saasna wuxuu leeyahay qofka junubka markuu yahay yani isagana waa la dhaqaya wuxuu leeyahay sunadu waxay tahay ana sunata fi shuhadaai an yudfanuu fi masaaricihim walaa yunqaluu ilaa makanin aakhir yani qofka shahiidka meesha lagu dilay naftirkeeda god looga qodayo maayo meesha naftirkeeda god looga qodayo meel meel kale la geen waayo la geen maayo maxaa yeelay in fa ina qowma min asaxaaba nuqiluu qatlahum ilaa madina yani dagaalkii uxud yani saxaabada qaarkood dadkii dhintay bay madina u qaadeen oo waxay rabeen halkaas inay ku duugaan markaasaa loo dhawaaqay yani markaa waxaa la yihi soo celiya baa la yihi maaragta dadka mujaahidiinta soo celiya waxaa lagu duugayaa yani maaragta meeshii ay ku dhinteen ayaa lagu duugayaa ba la yihi maarata taasna runtii waxa waaye waa ilaahay subxaana watacaala yani fadli dheeraada yani maarata waxaa banaan iyaduna yani qabriga in laisla geliyo dafnu rajulayni aw halaata fi qabri waaxid hal qabri in laisla geliyo laba qof ama saddex qof yani maaragtay laisla geliyo iyadana maaragtay way banaan tahay yani maarata laakiin waxaa la yidhi kee la hormarinaya labada qof ama saddexda qof haddii ay dhacdo in qabri laisla geliyo yaa la hormarinayo maarata makii laba makii rabaa la hormarinaya yaa luxudka la horgelinaya bal u fiirsada yani maarata waxaa la hormarinayaa ayuhum akharu akhdan lilqur'aan yani ma sha allah waxaa la hormarinayaa kan qur'aanka ugu badiya baa la hormarinaya meel walba waa la hormarinaya yani maarata yani addunya aakhiraba yani waxaa waaye qofka ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa wada xaamil qur'aanka ilaahay qur'aankiisa xifdisan qofkaasaa la hormarinaya yaumu lqawma aqra'ahum likitaab illah dadka yaa salaada gelinaya waxaa salaada gelinaya qofka ilaahay kitaabkiisa ugu badiyaya maarata hadday isku mid yihiin markaas kadib baa lagu kala saarayaa sunnada iyo wax lamida yani maarata ciidan haddii la diraayo yani nebigu wuxuu u dhiibi jiray qofka qur'aanka yani maarata xifdisan yani maarata yani waxa waaye ilaahay kitaabkiisa dadka wato yani maaragta in la darajeeyo qofka xaafida qur-aanka yani in la darajeeyo waayo yani mara la ixtiraamo maxaa yeelay ilaahay kitaabkiisu wadaa sidaas waxaa loo hormarinayaa qabriga iyo luxudka yani isaga ayaa la hormarinaya yani maaragta nebigu wuxuu isla duugay laba saxaabi oo aada iyo aada adduunka isugu jeclaa saaxiibo ahaa ilaahay dartiisa isku jeclaaday yani maaragtay yani cabdullaahi ibnu camr ibnu xaraam iyo camr ibnu jamuux fii qabrin waaxid baa lagu duugay yani maaragta maxaa yeelay yani maxaba ayaa ka dhexaysa yani maaragtay labadaas aada iyo aad ayay maaragtay isu jeclaayeen maaragtay ridwan ullahi calayhim yani maarata saxaabigan maaragtay xamsa radia allahu canhu yani waxa waaye runtii yani qisadiisii yani maaragtay sidaas ayay maaragtay kusoo dhamaatay yani maaragtay run ahaantii yani wuxuu qaatay laqabkaas oo sayid ushuhada la yidhaahda yani maaragtay waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan ibnu cawf yani wiilkiisa yani baa wuxuu kasoo warinayaa sidaan hadda ka horna qisadan waa sheegnay utiya biطacaamin cunto ayaa loo keenay yani maaragtay wa kana saa'iman yani waxa waaye wuu soomanaa faqaala wuxuu yihi yani cuntadii markii loo keenay bu wuxuu yihi qutila muscab ibnu cumeir buu yihi muscab ibnu cumeir waa la dila buu yihi maaragta wahuwa khayru mini isagaa iga khayr badnaa buu yihi maarata kufina fi burdatin yani waxaa lagu kafna buu yihi mare ayaa lagu kafna buu yihi maaragtay inqudiya ra'suhu markii madaxiisa la daboolo buu yihi badad rijlaahu lugihiisa ayaa soo baxaya yani maarata macnuu waxaa waaye kafantiibaa ku filaan weydi male kafan kaloo lagu lagu lagu lagu labeeyo maaragta yani qofka maydka yani waxaa waay waa in tiro isdhaafa saddex maro waa in lagu xiraa ama shan lagu xiraa yani maaragtay laakin hal baaba lala-yahay yani maarata yani wuxuu ka wadaa cabdiraxmaan annaga addunyadii baana loo furay yani maarata futixad lana dunyaa addunyadii baana loo furay yani muscab ibnu cumeirna waxaa dhawaaya buu yihi wax lagu kafnay yani maarata waataan ka sheekeynay yani muscab ibnu cumeir yani wuxuu kamid ahaa yani dhalinyarada maaragtay ka tilmaamnaa maka ka tilmaamnaabu ahaa maaragtay yani dharkiisa iyo maaragtay siduu u labisan jiray iyo barwaaqada uu kusoo koray iyo maaragtay aad buu ahaa mutanacim yani maaragtay nicmo iyo barwaaqo ayuu kusoo koray hooyadiisna iyo waa waxay ahayd maaragtay islaan maaragtay macruuf ah oo maaragtay tijaarada ah laakiin gora meelaha markuu tegaayo fagaarayaasha waa la yaqaana yani muscab ibnu cumer baa la dhihi jiray maaragtay si u labisan yahay iyo maaragtay xaragada iyo dharkuu qaba iyo barafuunka iyo dhinac walba laakiin markuu islaamka qa noqday yani muslim noqday yani waxa waaye oo nabiga rumeeyey calayhi salaatu wasalaam yani wuu ka tegey maaragtay barwaaqadii iyo dhaldhalaalkii iyo wixii iyo kulli waa isaga tegey waa tii loo diray yani madiinatu munawara waa tii loo diray oo la yihi maaragtay muscabow orod madiine aad baa la yihi maaragtay dadka wax soo bar baa la yihi maaragtay qisadiisa aad iyo aad baan uga sheekayna yani maaragtay marka wuxuu leeyahay muscab ibnu cumayr waxa lagu aasaa la waayay bu i maarata kafantii maradii baa deeqi weyda buu yihi in qudiya ra'suhu madaxiisa marka la daboolo buu yihi badad rijlaahu lugihiisabaa maaragtay soo soo baxaaya maaragtay haddii madaxa waa in qudiya rijlaahu labada lugood hadii laga saarana madaxii baa maaragtay soo soo feydmaayo maarata macnuhu maro weyn oo ku filan baa la waayay maarata markii dambe nabiga alayhi salaatu wasalaam tu madaxa loo daboolo lugahana maaragtay geed idkir ha laga saaro sidoo kale buu yihi qutila xamza buu yihi xamsana waa la dila buu yihi wahuwa khayru mini isaguna waa iga khayr badnaa buu yihi maarata isagana maaragtay isagoo iga khayr badan ayaa meeshaas lagu dila buu yihi maarata wax lagu kafna iyo wax kale iyo lama ahayn buu yihi maarata uma busita lana dunyaa addunyadii baana loo fiday buu yihi maarata intiina loo fiday ucطina min adunya ma uطina adduunkii baana laka siiya buu yihi waqad khashiina waxaan ka baqaynaa buu yihi an takuna xasanaatuna cujilat lana in xasanaadkeeni naloo soo dadejiyo yani maarata uma jacala yabki wuxuu bilaabay inuu ooyo yani maaragtay xataa taraka aطacaama ilaa maaragtay cuntadii uu isaga tegey oo maaragtay u maalintaas xataa uu afuri waayey oo meeshaas uu isaga soo tegay yani maaragta waa soo sheegnay yani qisadan waa soo sheegnay cabdiraxmaan ibni coof yani markaan ka sheekeyninay ayaan soo sheegnay yani maaragtay almuhim ilaahay subxaana watacaala ha ka raali noqdo maaragtay faradia allahu can xamsa wacan saa'ir saxaabata ajmaciin ilaahay subxaana watacaala yani ha ka raali noqdo wanas'al اllaha an yajmacana bihim wabilxabiibi wabinabiyina sala allahu alayh wasalam ilahayna waxaan weydiisanaynaa yani inuu nala soo kulmeeyo yani maarata saxaabatu rasuuli illah ilaahay inuu nala soo kulmeeyo maarata inuu ilaahay nagu irsaaqo yani xubbigooda yani maarata jacaylkooda yani maarata sida xadiidkii yani usbuuci hore baan sheegnay yani maaragtay ninkii caraabiga ahaa oo nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam oo yihi maaragtay yani alrajulu yuxibu lqawma yani ninku dad buu jecel yahay mana haleeli karo mana gaari karo muxuu yani maaragtay arrinkooda soo noqonaya yani maarata yani waxaa la yidhi almaru maca man axaba qofkaad jeclaatid baa maciisa noqonaysa maalinta yom lqiyaama yani qofkaad jeclaatid ayaad la jiraysaa haddaad fanaan jeclaatid maciisaad ahaanaysa kan cayaara haddaad jeclaatid maciisaad ahaanaysa yani jacaylkuna waxa waaye dee raaciddaas waa ad raacaysid yani ma hadduu qofka hamigiisaba u noqdo qof gooni yani maarata dad baa maaragtay maalin walba waxay dhegaystaan heeso qof uu leeyahay ama qof cayaartooy musawirkiisa guriga ugu dhegan yahay oo maalin walba dhegaysta oo intaa uu ka sheekeynayo oo intaasuu ku dadaalayo oo markii barnaamij leeyahy inuu aada iyo aad maaragta u jecel yahay yani waxa waye qofku wuxuu maciisa noqon doonaa yani qofka uu jecel yahay yani maarata yani anas wuxuu yihi xadiiskan markaan maqle aad iyo aad iyo aad baan ugu farasana ugu farxnay bu yihi maarata maxaa yeelay rasuulka ilaahay baan jecel lahaa bu yihi maarata abubakr baan jecel lahaa bu yihi cumar baan jecel lahaa bu yihi maarata inkastoo aan acmaashooda anaan samayn bu yihi maaragtay yani waxaa waay waa jecel lahay bu yihi maarata ilaahayna subxaana watacaala yani hanala soo kulmiya bu leeyahay maarata marka yani runtii waa muhim yani saxaabatu rasuuli llaahi yani inaan jeclaano yani maaragtay dariiqoodana raacno yani maaragtay kuna dayano yani maarata yani anas ibnu malik wuxuu leeyahay habeen walbaa nabiga ku riyood baan ku riyoodaa bu dhihi jira calayhi salaatu wasalaam maa min laylatin ma jira hameen ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baan ku riyoodaa bu yiri maarata waa darajo yani waa darajo maxaa yeele shaydaan nabiga iskama soo dhigi kara yani qofkii nabiga riye ku arka yani oo suuradiisa siduu nabigu aha u arka waa nabiga calayhi salaatu wasalaam buu arkay yani maarata kula layla kula layla habeen walba yani waa ku riyoon jira buu yihi maarata yani waa darajo weyn yani runtii waxaana lagu gaaraya arrinkaas yani sida sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam aada u raacdid yani maarata imise yoonkii meeqa sunna nebi baad dabaqday calayhi salaatu wasalaam yani maana yani waxa waaye wax badan oo caado ku ah waxaad u bedeli kartaa sunada nebigaa ubedeli kara u bedeli kartaa calayhi salaatu wasalaam yani hadda musqusha sida loo galo marka musqusha la gelaayo oo qofku musqusha gelaayo waa caadi yani xaajadoodaad ku gudanaysaa yani maarag laakiin adoo musqusha u socda baad waxaad ka heli kartaa ajar yani maarag see uga helaysaa waxaad ka helaysaa inaad ku gasho dariiqii nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadii baad akrinaysaa maarag bismi illaah allahuma ini acuudu bika min alkhubusi walkhaba'is bale oo waxaad niyadaada ku haysaa yani nabiga calayhi salaatu wasalaam yani inaad ku dayatid yani maarag inaad ku dayatid cuntada markaa cunay sidoo kale ameenkii markaad seexanaysa hurdada u socotid oo kale yani adoo hurdadaada u socda ajar helaysaa see ku helaysaa yani markaa raacdo sunadii nabiga calayhi salaatu wasalaam yani ma yani imise baad u dhowdahay sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam imisa maalin walba noloshaada yoomiga meeqaa ku dabaqdaa yani maarag salaadihii u tukan jira nabiga calayhi salaatu wasalaam fi lyoom meeqaa tukataa yani maarag nin dhalinyara baa wuxuu yihi weligay nabiga kuma riban buu yihi maarag nin shiiku u tegey yani wuxuu yihi nabiga riyo kuma arag buu yihi weligay kuma riban buu yihi maarag maxaan sameeyaa bu yihi maarag markaasuu shiikii wuxuu ku yihi maaragtay wuxuu yihi ninkan dhalinyaradaa bu yihi mujadaa bu yihi maanta dhan yaan biyo la siin bu yihi biyaha laga xira bu yihi maaragt cunto caadiya hala siiyo laakiin biyaha loo diida bu yihi maaragt wiilkii marka cuntaa la siiyaa biyihii waa laga celiyaa marka markaasaa qalbigiisa waxaa ku jira ku dhacaysa biyo biyo biyo see ku heshaa biyo see ku heshaa biyo see ku heshaa yani oonka see kaga baxda see biyo u heshaa see biyo u heshaa markaasaa leeyaha biyihii waa loo diidaya joog baa le joog baa le biyo ma helaysid biyo ma helaysid baa le hameenkii markuu seexday marka biyihiibuu ku riyooda marka biyihiibuu riyo ku arkay subxiibuu marka u tegay ninkii sheikha wuxuu yihi sheikii baa ku yihi ma riyoota buu yihi ha maxaa ku riyootay biyaan ku riyooday bu yihi maarka sababtaa ugu riyoota mataqaanaa bu yihi biyaha ha yani waxa waaye adiga qalbigaagii oo dhan iyo hamigaagii oo dhan iyo noloshaadii oo dhan kulli yani waxa waaye adiga intibaahaagii kulli biyaad siisa bu yihi maarag intaas yaa biyo biyo biyo markaasaad ku riyoota ma rabtaa bu yihi nabiga alayh salatu salam ku riyootaa waxa waaye saad biyahaas u siisa bu yihi maarag hami see biyo ku heshaa yani maarag fakerkaaga iyo waxaan iyo kul nabiga calayhi salatu salaam dariiqiisii iyo jidkiisii iyo sunadiisii ha yani ha kusay darayso qalbigaaga iyo maaragtay meel ficilkaaga iyo had iyo jeer yani maxabadii rasuulka yani maaragtay waana jacaylka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam raacidiisa iyo jacaylkiisa maxaa lagu garanayaa alitibaac qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicunii yuxbibkum اllah yani waxa way haddaad nabiga jeceshaha waa inaad dariiqiisii raacda sunadiisii raacda yani maarag dariiqiisii raac yani maarag si kale oo yani nabiga lagu jeclaan karo yani ma jirto in la raaca mooyaane kulamaa sunada nabiga aada u dhawaatid yani baa usii dhawaanaysaa calayhi الsalaatu wasalaam yani jacaylkiisuna yani runtii waxa waaye waxa ugu fudud oo ugu sahlan waxa waaye deeqo jeer baa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ku salisaa yani maarag yoomkii imise jeer baa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ku salisaa sax ataxiyaadka marka la akrinayo salaada waa lagu saliyaa laakiin mar kale maku salidaa yani ma maku salidaa mar kale yani man salla calaya marata waaxidata hal mar qofkii nabiga ku saliya ilaahay subxaana wa tacaala toban jeer buu ku salinayaa mar haye siiradiisa imisaad akridaa nabiga calayhi salaatu wasalaam yani mar siiradiisii yani imisaad akridaa yani mar marka almuhim yani waxaan odhan jeednaa yani maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan ku dayano ayaa loo baahan yahay maaragtay saxaabatu rasuulillaahi yani maaragtay iyagana iyagaa maaragtay si dhab ah yani maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam yani sunadiisi noogu soo gudbiyey yani maaragtay saan marar badanna ku celina yani maaragtay dad baa jira qaarkood saxaabatu rasuulillah afkooda la gaaray maaragtay in kale khalqiga ilaahay intay ka boodeen ba waxaa arkaysaa qaar saxaabatu rasuulillah wax ka sheegaya yani maaragtay yani qofkaas waa sindiiq yani maaragtay sida aimadu u yihaahdeen yani waxa waye qofkaas waa sindiiq qofka saxaabatu rasuulillah wax ka sheegay marka sina ha ogolaanin adigana maaragtay in saxaabatu rasuulillahi yani maaragtay dadkaas an kasoo sheekenay oo ilaahay taskiyey subxaana watacaala oo nebigiisa taskiyey in agtaada wax looga sheegay canmaar marna yani ha ogolaanay canmaar inaad difaacdid yani siday waajibkuugu tahaba qofka muslimka cirdigiisa inaad difaacdid yani saxaabatu rasuulillahina yani waxa waaye inaan iyagana maaragtay cirdigooda yani difaacno yani maarata intaas ayaan maaragtay yani maanta yani ku ekeeninaa yani maaragtay kelimadii ku ekeeninaa ilaahay subxaana watacaala isaga baa mahad iska leh wixii maaragtay tawfiiqa fa min allahi yani wixii khata ah ama nisyaana ama maaragtay sabqu lisaana fa minii wa min ashayطan ilaahayna subxaana watacaala dambi dhaaf baan weydiisanaa jazakum allahu khayra asalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakatu